right after the international news.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbacaha bisha sebtembar waa labo sannadka waxaanaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee mitirban bogga v o a somalycom saacadda afrikada bari haatan waa lixda iyo barhka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin wada nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida aabba dilay wiilkii u dhalay gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya leanna waa mar waa eedaysane oo wuxuu yahay yacni dembi galay oo naf gooyey haddana waa dhibane oo wiilkiisiiu gacantiisa ku dilay marka aadan uga xumay arrintaas arrin yacni maaragtay murugalena waaye waana u sheegnaa isagana hadda yacni xilligan waxaan filayaa inuu ka qoobmay yahay hadduu ilaah yidhaha insha allah waxaad sidoo kale maqli doontaan nadaafad ka socota xeebta magaalada kismaayo oo qashin badan lagu daadiyey cunidda kalluunka iyo xilliga xagaaga ee dalka jabuuti iyo beeraha lagu nasto ee magaalada minneabolis ee dalka maraykanka oo dad badan oo barakacayaalihi ay maalmahan aada ugu bateen hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horraynaya warkii caalamku noo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandhere madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay ku dhex lugeeyey qaybo ka mid ah magaalada kenosha ee gobolka wisconsin halkaas oo dhismooyinka qaar lagu qarbuday dibadbaxyo rabshado watay oo ay sameeyeen dadka cadhaysnaa dhaawac uu askari ka tirsan ciidanka booliska oo caddaan ahaa uu u geystay nin la yidhaahdo jacob blake oo ka tirsan bulshada madow ee maraykanka isagoo la hadlayay ciidamada ammaanka ayuu madaxweyne trump saraakiisha amniga u sheegay inay noqdaan kuwo go-aan leh aada u adag islamarkaana ay hakiyaan kuwa rabshadaha wada goor dambe oo uu la fadhiistay saraakiisha amniga ee magaalada ayuu trump u sheegay in magaalada ay ku sugan yihiin kooxo qaswadayaal bilolaqadoon ah iyo kuwo soo abaabulo qaska iyo fowdada trump ayaa weeraray siyaasiyiinta bidixda fog ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo uu ku sheegay inay ka dambeeyeen rabshadaha isirka ku salaysan ee maalmahan ka dhacayay maraykanka iyadoo ay sagaal toddobaad oo keliya ay ka hareen xilliga doorashada madaxtinimada dalkan maraykanka ayaa ra-yi uruurin dadweyne oo talaadadii shalay soo baxday ay muujinaysaa in musharaxa ka socda xisbiga dimuqraadiga ee joe biden uu guud ahaan wadanka oo dhan uu kaga horeeyo madaxweyne donald trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga laakiin daraasadda ayaa tusisay in farqiga codadka labada musharax uu aada u soo yaraaday weliba gobolada muhiimka ah ee natiijada doorashada maraykanka inta badan go-aanka ka gaarta ay labada musharax isugu soo dhowaanayaan biden oo muddo lix iyo soddon sannadood ahaa senatar ka tirsan koongareeska sidoo kalena siddeed sannadood madaxweyne ku-xigeen u ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa guud ahaan sanadkan labada kun iyo labaatanka siddeed ilaa iyo toban boqolkiiba kaga horeeyay madaxweyne trump dhammaan ra-iyo uruurinta dadweyne ee doorashada madaxtinimada maraykanka ee dhici doonta saddexda bisha novembar hase yeeshee daraasad lagu daabacay website-ka real cleary politics ayaa muujinaysa in hadda biden uu trump kaga hogaaminayo lix dhibic laba boqolkiiba waxaa sidoo kale soo yaraaday farqigii uu biden kaga horeeya trump gobolada aadka muhiimka ugu ah musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynenimada maraykanka sida pennsylvania michigan iyo wisconsin saddexdaasi gobol ayaa sanadka labada kun lix iyo tobankii uu ku guuleystay donald trump biden iyo trump ayaa sidoo kale qoorta iskula jira siddeed gobol oo lix ka mid ah uu madaxweyne trump guulo ka soo hooyay doorashadii madaxtinimo ee sanadka labada kun lix iyo tobankii waxaa ka mid ah gobolada ohio iyo arizona dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warka caalamka in la socotiinayey aynu ku bilownay dadka ku nool magaalada jowhar ayaa aada uga naxay dhacdo sabtidii aynu kasoo gudubnay magaalada ka dhacday taasoo ah in aabba ka mid a dadka deegaanka ahi wiilkiisii oo saddex iyo labaatan jir ahaa inta uu gacmaha iyo lugaha ka xidhay kadibna ku tuuray webiga shabeelle ee dhex mara magaaladaasi siday v o eda u sheegeen saraakiisha amniga ee jowhar meydka wiilka oo lagu magacaabi jiray xasan maxamed dhaayow ayaa waxaa laga helay webiga waxaana talaadadii shalay lagu aasay tuulada bayaxow ee duleedka magaalada jowhar haddaba faahfaahinta dhacdadan ayaa wariyaha v o eda nuur bukhaari uu ka waraystay taliyaha saldhigga booliska magaalada jowhar dhamme maxamed siyaad cali wallaahi waa mahadsantihiin baada v o e waxaa horta na soo gaartay sagaal labaatanka taariikhda markay aheeday aabinimadii wakti dambe oo adiga salaa xilliga salaada subaxaa laysoo wacay waxaa lagu soo wargelshay in nin lagu di nin lagu riday webiga oo wiil dhallinyaraha lagu riday webiga aabihiisna uu ku riday anigu markiiba waa salaada markaan dukada waa baxay xaruntayda shaqadan tegay ciidamaan diyaarsanay raadinaan galay dadkiiaan wacay waa soo weyna adiga waxaan ka nimida afar saac oo maalmeeda dib ugu soo noqona xarunteyna annagoon haynin qof kabacdi dib ayaan ugu noqonay haddana mar labaad dadka deegaankan waxaan ka helna xog meel fogow joogo o odayga magaalada u jirta ilaa toban kilomitr cawl beere ku yaalla ku gambanaya ninka odaga wax dalay odaga wiiga wiilka ku riday waa ku noqonna mar labaad haddane waa soo helna ninkii lix saac iyo adiga labaatan daqiiqa meelahaas marka xilligii saacadu ah inaan keenna magaalada sidaas ayaana ku soo qabanay markii aad keenteen oo aad waraysateen oo aad weydiiseen sababta muxuu idinkugu sheegay
sababta wuxuu noogu sheegay wiilku inuu wiil iska alkulbista ahay cabtooyo xashiishi caba xoolihiisina dhameeyey xoolihii bulshadana waa dhameeyey nagu yidhi ummadii maaragtay diriska ahayd hadday ahaan lahayd beero oo badan ku yaalla hadday ahaan lahayd xoolo wixii oo dhan waa ka dhacyo wili marka sidaasaan maaragtay aniguna u dilo wili oon intaan gacmaha ka xirxiron webiga ku rida iyo lugaha ma u sheegteen inay maaragtay naf la gooyaa weliba ubadkiisii in aysan marmarsiyo ugu noqon karin xatooyo iyo wax lamid ah in dembigaas uu ka wen yahay maaragtay dilka wallahi horta aad aniga xumahay arrintaas waa arrin dhacdaah oo xun yacni maaragtay wiil aabba inuu wiilkiisa ku dilo yacni wax fiican maahan haddana maca daalika maanta asoo dhibanaa asoo eedaysana oo haddana dhibana yahay leanna waa mar waa eedaysana oo wuxuu yahay yacni dembi galay oo naf gooyey haddana waa dhibane oo wiilkiisii uu gacantiisa ku dilay marka aad anigu xumahay arrintaas arrin yacni maaragtay murugalana waaye waana u sheegnaa asigana hadda yacni xilligan waxaan filayaa inuu ka qoomama yahay hadduu ilaah yidhaha insha allah wiilka la dilay da'diisa iyo ma ogaateen iyo magaciisa wiilka la dilay saddex labaatan jir uu ahay waxaa la yidhahdaa xasan maxamed daayow baa la yidhaha wiilka la dilay odaga dilana waxaa la yidhaahdaa maxamed daayow aadan marka meydkiisii ma la helay meydkiisa xaa la helay maantana waxaa lagu duway meesha la yidhaaho isheexow bayxaw tuulada bayxaw la yidhaaho oo magaaladan ka jirta dhinacan oo xoogaa u dhow waa garta marka sida uu dilka u dhacay iyo daruufihii markaas maaragtay inkastoo wax aada looga naxay ay tahay haddii aad weydiiseen wiilka fursad xitaa ma u helin miya uu ku dabaasho maya hadda wiilku mar haddii gacmahana laga xirxiray lugihina laga xiray waxaba meeshaas fursado ka kama muuqato leanna mar haddii la caburiyo qofka gacmihii marka horaan ka xiri wuri waa wada kaxeeyey webiga markaa geena lugaan ka xirxiri wuri marka webigaa saas u riday waxaa kaloo yani maarata dareemayna anagu yani dad buysaa nahay waxaan dareemi karnaa xataa in dhaawacay jiraan oo yani maarata qofka uu dug la siiyey ama nabar xoogla lagu dhuftay qofku sidaysan u taaqtaabeen waa macquul iyada naftirkaadu way dhici kartaa waayo marka goorma maxkamadda loo gudbin doonaa oo xukunkiisa u dhici doona wallahi ja brocesski waa ku jiryaaba hadduu la yidhaha insha allahu waana geyn doonaa maxkamadda iqtisaadka ulaan geyn doona hadduu la yidhaha insha allah muddo gaaban marka broceskina waa ku jirtaa oo qaabkii dacwadiisa iyo loo diyaari lahayo cadaymankii iyo wixii howlihian ku jirnaa shalal ay ahayd adiga bisi wixii ka dambeena maxkamaddan geyna haddoo la yidhaha fartisiida taacun xaqow leen hadday noo dhammaan waxaa maqlay dhacdo kale inay magaalada ka dhacday oo aan tan ka fogeyn ama la mid ah taasoo ah in aabbo kale uu dilay isna wiil uu dhalay sidan oo kale saasay u dhacday isla magaalada jowhariya ka dhacday xaafadda faanoole yani wiil odaya asiguna saasoo kale wiilkiisa u dilay muddo adiga sideed bilood camal hadda laga joogo marka wiilkii waa midiyo ku dhuftay mididii ku diliyey waana maaragtay dhibaatay heeday isagana sidaasoo kalea loo soo qabtay waa carariyey waxaan kasoo qabanay isla habeenimo ciidanaan daba dhignay markii lasoo wargesha xili lasoo jeeday eeday marka waana lasoo qabtay adiga subaxdiyaa la keenay alasaynimo maxkamadan geynay maxkamadduna way soo rumaan garaysa ilaa hadda xakun kuma dhicin laakiin waa xiran yaha maxkamadda soo xirta
kaasi waxa uu ahaa dhamme maxamed siyaada cali taliyaha saldhigga booliska magaalada jowhar oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramay wariyahayga nuur xasan nuur bukhaari
xilliyadan dambe waxaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ku soo batay dadka barakacayaasha ah ee hooyi ka dhiganaya beeraha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha ee xaafadaha magaalada haddaba waxa arrintan keenay ayaa wariyaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud mascad uu ka waraystay cabdulqaadir xasan oo loo yaqaano eke oo ka mid ah guddiga maamula beeraha lagu nasto ee magaaladaas Een, uh, waxaa keenay covid nteen mise cudurkan adduunka saameeyey uh, number one muhiimadda ugu weyn ay tahay dadkii waxaaba guryalaan qaarkood waxay bixin waayeen kirada qaarkooda meelihii shaltaryaasha marka hore seexani jireen ayaa laga soo xiray markii lasoo xiray waxay imaadeen meelihii lagu nasanayey oo anaga aan mathalno mise aan mas-uul ka nahay dhibaato weyn nagu hayaan dadka xaafad degan maadaama ay dareemaynin inayna isticmaali karin meelihii ay ku nasani jireen anagana waxaan rabnaa in dadkan guryalaanta inay helaan guryo marka laba shaqanoo taala waa garta marka dadkan hoyla-aantu hayso goobahaas hadda ku nool ma reer minnesota oo keliya amase meelo kala gedisanoo wadankay ka yimaadeen
wadankan mar qofku soo guuri karaa meesha rwajoogi karaa way isku jiraan qaarkood waxay u imaadeen ninkii la dila madowga ay magaalada u imaadeen qaarkoodana waxay u badan yihiin inay minnesota gobolka aan degannahay
maxaa keenay in ay goobahaas bartilmaameedsadaan inay ku noolaadaan ma adinka albaabada u furtay inay yimaadaan bal haddaad sheekada iga sheekayso marka hore anaga ilbaab umaana furin waxaan aragnay haween subaxda marka lasoo kacay dadkii ayagoo meesha jiifaan waxaa laga soo xiray meelihii shelterka ay saaxani jireen marka waxay aadeen meesha u dhoweed oo nasashada powderhome park park la dhaho oo u dhow soomaalida meesha markay saaxdeen anaga waxaawaay marka way nagu adkaatina dad guryalaana ka kicina meesha marka waxaan u codeynay inay joogaan temporary ilaa ay ka helayaan guryo guryo ay ka helayaan
waan ogahay inaad shirar fara badan arrimahan ku saabsan aad yeelanayseen dadka bulshada ee deegaanka degan laftoodu ay kala jaban yihiin qaar ay leeyihiin dadkani waa dad masaakiin ee meeshaha ku noolaada intii xal ee magaalada iyo degmadu igu helayso halka qaar kalena ay ku doodayaan dadkani inay amni daro xaafadii keeneen sida daroogo iyo waxyaabo lamida ka adinka gudoonka backboorka loo yaqaano ee goobahan maamula maxaa tallaabooyina oo aad qaadeen ama sidii qorshaysan aad qaadaan walaabta biniaadanimada kuma jirto in dad guryo la-aaneh in laga kiciyo meeshay soo fariisteen mise ay jiiftaan gurigii ayaga guriga u tahay laakiin dadna waxay u tahay meelay ku nastaan anagoo fiirinayna biniaadanimada waxaan sameynay inaan mida kale park boorka misbesha anaga matelno shaqadeena maa inaan dadka guryo geenno mise guryo asiino shaqadeena waxaa waaye in meeshaas dadka ku nasanaya inaan u dhisno meelay carruurta ay ku ciyaaraan maadaama shaqo kale ayna soo geliyeen waa inaan fiirino biniaadanimada oo aan la shaqeyno siriga countiga iyo stateka labada bilo saddex bilood lasoo dhaafay shaqo badanaan ka qabanay hadda waxaa stateka uu abrove gareeyey lacag badan oo ilaa saddex milyan gaarayso in guryo lagu siiyo siriga ayagana sidoo kaleeto magaalada degannahay
marka goormay bilaabanaysaa marka qabobaa soo socda in dadkan xal loo helo waxaad carab ku dhufatay inaadan adinku hawshiinu ahayn laakiin sidoo kale ay magaalada iyo gobolkuba ay tallaabooyin qaadi doonaan marka goormay qorshaysan tahay in dadkan meel loo helo anaga waxaan rabnaa inaan ka gaarno qawowga inta la gaarin waxaan rabnaa inaan u codeyno sidii dadkan xal looga heli lahaa oo kicin lan meesha sababta biniaadanimada kuma jir dad qabow saaxanayo marka that's why waxaa oola shaqeynayna siriga iyo stateka inay dadkan xal u keenaan governorka uu nala shaqeeyey siriga sidoo kaleeto hadda lacag loo qoondeeyey guryo lagu siiyo meelo shelter ay saxdaan meelihii ay horaan kasoo kaceen
waaya ugu dambeynta dadkan barakacayaasha meesha ku nool miyay ku jiraan dad soomaali ah oo aad aragteen ama meesha wax ka degan laftooda oo hoy la-aan ay hayso waa arkay dhalinyaro soomaali arkay oo meesha degan qowmiyad kastaa ku jirtaa soomaalida bes maha wadankan waa wadan dadkan isku keena adduunweynaha waxaa ku jiraan west african east african dad kastaa ku jira ethoobiyaana ku jiraan soomaaliya ku jiraan waa arkay dhalinyaro ku jiraan soomaali way jiraan waxaa la yidhahdaa soomaalidu waa dad isku xiran iscaawiya oo qofkooda dhibaataysan soo dhoweeya maxaad u malaynaysaa sababtu inay tahay dad soomaalihii inay iyagoo halkan maraykanka jooga hoy la-aan ku dhacdo soomaalida kalena aanay wax gacana siinayn Ah, walahi dadkan dad horta, een, dhallinyarada meesha jooga marka laga hadlo waa dad een, ah, iyo dadka eh, marka inaa kala saara ma jecli sababtee ma- een, ah, waa isku dhex jiraan Eh, markaa fiiriso dadka meesha jooga waxay u badan yihiin dad u baahan een, ah, oo u baahneen guryo base oo u baahan daryeel kaleeto caafimaad dad waxaa jira maskaxdooda looga jiro Ah, marka een, ah, soomaalidana way caawiyaan weliba badan haddaarato markaa taga meesha mas- eh, meelaha ay joogaan subaxdii markaa booqdo waxaa arkaaga maamooyin soomaali oo cunto u geenayaan soomaalida bas uma geeyaan qof kasta joogay u geeyaan marka arrintaa soomaalida waxay ku fiican yihiin wayna istaageeraan dhalinyarada lacagay siiyaan cuntay siiyaan way soo booqdaan kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir xasan ak oo ka mid ah guddiga maamula beeraha lagu nasto magaalada minneabolis waxa uu u warramay wariyaheena maxamuud mascad
subax wanaagsan mar kale dhegaysteen dhammaantiinba ururada bulshada maamulka degmada kismaayo iyo wasaaradda deegaanka ee jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka bilaabay dadaallo ay ku nadiifinayaan xeebaha iyo waddooyinka magaalada kismaayo arrintan ayaa timid kadib markii waddooyinka iyo xeebaha magaalada ay buuxdhaafiyeen qashin iyo wasakh aad u tiro badan kuwaasoo laga soo daabulay xaafadaha magaalada arrintaasoo dhibaato weyn ku keentay caafimaadka bulshada wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi meelaha ugu daran ee ay ka jiraan dhibaatooyinka dhanka nadaafad darrada ah ee magaalada kismaayo waxaa ka mid a xeebaha magaalada oo la arkayo iyagoo lagu shubayo amaba lagu daadinayo qashin aad u tira badan kaasoo laga soo daabulay xaafadaha iyo hareeraha magaalada arrintaasi ayaana dhibaato weyn ku ah deegaanka iyo sidoo kale caafimaadka dadka ku nool magaalada kismaayo haddaba haweenka iyo dhallinyarada magaalada kismaayo oo gacan ka helaya wasaaradda deegaanka jubbaland oo arrintaasi ka duulaya ayaa magaalada kismaayo ka bilaabay dadaallo xoogan oo ay ugu jiraan sidii wax looga qaban lahaa qashinka iyo wasakhda tirada badan ee la dhigayo xeebaha iyo waddooyinka magaalada kismaayo faadumo aadan katela oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose ayaa sharaxaysa kaalinta ay haweenka iyo dhallinyaradu ay ku leeyihiin dadaaladaasi waxaan shaqaynaya oo aragtaana waa ururka haweenka ee maalin dhawaad saddexdii maalmood shaqaynayay haddana dib u bilaabay nadaafadii ee qalabkan iyo waxyaabaha la isticmaalaya iyo shaqadan bi- socota caawinteeda waxaa iskale wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska aad bay u mahadsan tahay cid kastoo nala na caawiso oo nolosha inay nala shaqaysa damacda oo na garab istaagta waan aad baan ugu mahad celinaynaa guddoomiyaha maamulka degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf oo ka hadlaya dhibaatooyinka dhanka nadaafad darrada ah ee ka jirta xaafadaha magaalada kismaayo ayaa sheegay in qof walba oo ku nool magaalada kismaayo ay mas-uuliyad ka saaran tahay hagaajinta biicada uu ku nool yahay isagoo u mahad celiyey kaalinta ay haweenka iyo dhallinyarada magaaladu ay ka qaadanayaan hagaajinta nadaafadda magaalada waxaan ognahay eh, wasaaradda ruuxeeda waxaa barnaamijka hadda ku jira hay-ado kale oo iyaga caawinaya bartans ay la tahay iyagana waa u mahad celinayna annagu hadda inaan heble iyo heble idhaahdo wasaaraddu ima dirin laakiin waxa waaye waxaan ogahay inay hay-ado kale oo shaqaynaya jiraan dadkan kale oo shaqaynaya waa kuwii ururkii ururadii dhallinyarada iyo haweenka haweenkii faaduma waata guddoomiyey eh, ururka haweenka gobolka jubbada hoose waa kuwii annagana nala shaqaynayay waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inay shaqo walba oo nadaafadoo magaalada laga qabanayo diyaar u yihiin shamsudiin maxamed carab oo ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka maamulka jubbaland ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay shacabka magaalada kismaayo ay ku dhiirigelinayaan ilaalinta nadaafadda deegaanka iyadoo ay jiri doonaan amaro ay wasaaraddu ka soo saari doonto qashinka tirada badan ee ay dadku ku qubayaan xeebaha iyo waddooyinka magaalada kismaayo shaqadan waxaa si wada jir ah ooga wada qayb qaadanaya oona liidhgaraynaya wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska een, maamulka degmada ururada haweenka een, een, iyo hay-ada qaybka iyo hay-adaha ka shaqeeya magaalada kismaayo qaybo ka mid ah oo contributionkooda wax ku darsaday Een, runtii ololahan wuxuu wuxuu noqonayaa ololo kii ugu horreeyey ma ma noqonayo kii ugu dambeeyena ma noqonayo maxaa yeelay magaaladu een, kobac inuu ku socdo waa la arkaa qashinkana dadka uma tababarno meelaha ay dhigayaan hadda waad aragtaa waxa uu qashinka yaallaa aan ka gurayna waxaa weeye een, waddadii xeebta gelaysay marka waxaan hadda kadib ku dhiiragelinaynaa in dadka ayna maaragtay qashinka ku soo qubin xeebaha iyadoo laga soo saari doono amarro dhaqan gala insha allahu tacaala guud ahaan gobolka jubbada hoose waxa uu ka mid yahay deegaanada muddadii burburka uu aadka u saameeyey xaalufinta dhirta taasoo ilaa iyo hadda saameynta ka dhalatay laga dareemayo magaalada kismaayo iyo guud ahaan dhulka miyiga ee gobolka jubbada hoose khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatan jabuuti wakhtigan cimiladu ay aadka u kulushahay ayaa dadka jabuuti waxay aad u xiiseeyaan inay cunaan kalluunka ama malayga iyaga oo aad isaga dhowra hilibka xoolaha wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa booqday qaar ka mid ah maqaayadaha iyo hoteelada aadka loogu cuno kalluunka warbixintan ayuuna noo soo diray
عباس قربيالة عبا موزة عبا تميرة عبا الرطبة عبا عيشة دلب كذا سمينا اه دلب كذا سمينا يا جمال بشير بالجبل كورم دي عبا ان اه عدني بان وضع عدني عدني
تن عدني اه عدني وين بالكورم موسكا تميرتا مركا القدر هي دقيقة والابي الاب وين magacaygu saddexan waa samatar maxamed oodan weeyaan samatar balkawran wadigan xashayayn mubaasadii muuskii baasa tan waa fatasuqaartii muuska lagu daraa oo la laaqaayo sidaabaa dadka loo siiyaa markaa tan waa fatasuqaartii baa la yidhaahdaa subag iyo malabna waan ku darnaa qofkan shaqoola rabana shaqoolaan ugu darnaa شن كابتن الشمس ربع عيشة والقي والقي سفري
aniga waa cabdulaahi ciise waay cabdilaahi ad waxaad ku shaqo leedahay kalluunka oo halkan waxaad ku ridaysaa meeshan kulul moofadeede dabku ka shidmayo balka war haa aad buu u fiican yahay wallaahi aad baan ugu- waan dubnaa kalluunka ko waanu waanu moofaynaa dabadeedna aad buu u wanaagsan yahay kalluunku waa nafaqo waa wax ma garanaysaa hilibka iyo waxa aad buu uga wanaagsan yahay qofka kalluunka cunaay ma gaboobo ma indhabeelo aad caajis badan ma leh firfircooni buu leeyahay aad buu u wanaagsan yahay kalluunka imse daqiiqe kaa qaadataa markaad kalluunkiiyo qaydhina ku rido dabkan wallaahi waxay iga qaadataa ilaa toba- ilaa shan iyo toban midhidh aduu siduu u kala waaweyn yahay ilaa toban midhidh shan iyo toban midhidh labaatan midhidh mid mid iyo ma garanaysaa intuu leegyahay buu ma- ayuu qaataa maalinkiibay dadku badan yihin mise duhurkii duhurkii bay aada u badan yihiin dadka duhurkii bay badan yihiin marka habeenkii habeen habeen ma garanaysaa dadku ay xoog u soo bataan mooyaane habeenkii way way yar yihiin marka duhurkii baa xawli ah, xawli oo magaala bulshada oo maahan imika kalluunka way baratay magaaladu aad bay u isticmaashaa kalluunka mahdi cali muuse warsame waay mahdi adu waxaa tahay dee shaqaalaha ugu firfircoona halkan meeshan muqbaasadan xamdaani bal ka waran ah, in muxuu kalluun baad kala jeexaysaa iminka in waxaad u geynaysaa halkii dabkaad geynaysaa in qof kalaa ku shaqa leh oo halkaa ku ridaya in bal ka waran
wallaahi bilaahi waa si fiican shaqo shaqo wanaagsan weeyaan waa mareen kala jeexo waxaan u geynayaa ninka moofada ka shaqaynaya dabku ku ridayaa dabadeed uu ii keenayaa dabadeed dadkii lahaa baan u geynayaa sidaasaan ku shaqaynaa shaqadu goorma xawlitay duhur habeen wallaahi ilaa iyo saddexda iyo ilaa labada iyo galabnimo iyo ay xawli tahay magacayga waxaa la yidhaahaa cabdirasaaq maxamed ibraahim oo ka soo ka shaqeeyo maqbaadat alxamdaani adu xulbadaad ku shaqaanu xulbadda shignida saxaawga ayaan shaqo aan ku leeyahay
dee xulbadda noocyo kala duwan baad u samaysa xulbadda ha xulbad macaltoona xulbad macalformaasha xulbad macalhawaasha xulbad macalxamara oo xulbadoo dawo oo ah xagga gastriga xagga laabdilaaca oo waxaa ku dhan dawo oo ah jilbaha dhabarka waxaa ku dhan ayay u leedahay dawo axmed maxamuud idris waa qadada qofku u jecel yahay mem xaafadoo dheri laga karinayo muqbasada waa ka- kama maarmo aan soo maraa iyo iyo kalluunka halkanna xamdaanina waxaan ah, marti u yahay een, soddon sanno nin gaadhaysa anuu een, sidee- sidee- da-da'deedu waa sideed iyo afartan gorta ilaa muxuu ahaa sideed iyo labaatan sannadood ilaa soddon in gaadhaysa martiba marti baan u yahay keliyaan baan u yahay oo meesha macmiil baan macmiil baan u- yaan yaan- yaan u yahay cumar xamdaani way cumar Een, eh, halkan dee ma- een, xamdaani waa la yaqaanaa waa caan jabuuti somalis marka bal eh, ka waran eh, dadku way ku fara badan yihiin Een, eh, sha- wa- inta badan ayaa maanta waxa la dhahdaa kalluunkiina uu yaraaday waa wakhti dabayla Een, eh, ka waran markaa suuqa iyo dee hawlaha suuqu fiican yahay kalluunkuna wuu iska jiraa marna wuu soo dhacaa mar wuu gaabtaa mar wuu bataa oo kolba si siduu ilahay wax noo siiyo yaan ugu shaqaynaa waqtigan xagaaga ka waran kalluunka xagaa iyo jilaalba siduu ilahay wax noo siiyo ayaa wax u soo baxaan badna mar dabeel baa jirta marna dabeel ma jirto waka Een, eh, shaqadu ma- duhurkee u badantay inta badan waxa la dhahdaa duhurkee u badantay habeenkii ma waxaa duurka u badantay aad iyo aad leyna waxaa ligay shaqaalu imanayaan ee magaalo dhan ay wax kuda cunayaan maga- maaragtay suuqa badiyaa welibana iminka dowladdu laba kun iyo toddobiyo tobankii waa tii ilaa shanta galnimo laga dhigay shaqooyinka markaa dadku xaafado uma qada tagaan waxay yimaadaan eh, waka waka waran taasoo kale waxbay nagu soo beeri ha waxbay nagu soo birisaa dadka aad ugu badan
in eh, beriyo dhaweeda xanuunkuu jiray een, eh, waa la wada xidhay ahayd meelihii laakiin dadku aad bay u cabanayeen waxay lahayn yaa noo fura dee muqbaasadii iyo kalluunkii xoog baan u jecelnahay Een, eh, bal ka waran eh, sideed u arkaysa arrimaha de arrimaha iyagu dowladdu waxay naga siisay inaan maaragtay dadka ku siino oon burtay oon fadhigii aan ka dayno laakiin oon burtaygina uu socday Waa, een, qofkii meesha kuma dhex cunaya waa loo xidhxidhaya markaa waa la siinaya ha waa loo duubayey takeaway tugo bay ahayd xaafaduu qaadayna qofku ama dee meheradiisa uu maaragtay ku shaqaynayo ama xafiis ku shaqaynayo iyuu ku dhex cunayay rabadaan muuse v o a jibuuti haatanna waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagallay
habeen ma hurdoy aaday kor joogoy dharar mahargal adumbabay qelaye wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama aan harineya hannan waanageeyey hadal macaanehay wadna hadi haleeshayo bada hirgaanaysa runtii kuwaayeya runtii kuwayo runtii kuwaaye ronayriya makugu helaya hasawaheniweyno hagaagi hoyadii ku dhashayay naga hallayde waan kala habawne waan kala habawno waan kala habawne ronayriya makugu helaya
heestaas ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo nafsabay helayoy ihababiyay mid kaloo lahayaya baan kaga qaray wana hobtay hodane wana hobtay hodane ana hobtay hodan ana weli kama aan harineya anahad jacaylaya wana hantiyayo adigaygu hawlayo igu hagargalay wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan ana weli kama aan harineya waxaan kala hadlayaa hoy hirarka dhacdeen cishqabay helayo way madiga fiiligi runti kuwaasheeca runti kuwayo runti kuwa ironayriyama kugu helayaa